runtii dadka iyo dalkaba soomaaliyeed dantooda ay ku jirtaa horumarka dhaqaalaha wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa deganaanshaha xasiloonida iyo nabadgelyada iyo rajada mustaqbalka dadka dalkeenni markuu burburay meesha ugu weyn uu ka burburay oo uu ka soo kaban waayo weli la daala dhacayo marka laga tago siyaasadda waxaa xoog u burburay nidaamkii iyo hay-adihii dowladnimada oo ay ku fadhideen wax walba oo horumar laga samayn karo hay-adaha dhaqaaluhu waa hay-adaha ugu muhiimsan marka la rabo dib in loo soo kabto waad og tihiinoo dalka markii la qaxay activitigii ugu horreeyey oo dadku sameeyey waxay ahayd sidii dadkii kale dhaqaaqay ama kale irdhoobay wax isugu diri lahayn waana meesha xawaaladuhu ka bilowdeen dabcan xawaaladuhu markay xoogga u kaceen waa markii dadku aada u qaxay oo qaybna dalal fogfog aadee qaybina ay dhulka ku hartay ummadaha dhan iyo marka la fiiriyo taariikhda bunuugta ku bilowdeenna sidaasoo kale unba ahayd marka in wadooyinkii adduunyadu qarnigii shan iyo tobnaad iyo lix iyo tobnaad ay kasoo gudubtay inaan horta marayno dhinac waa ka nasiib daro dhinacna waa ka farxad haddiiba aan isku dayna inaan gaarno maxaa yeelay xawaaladii waa lasoo dhaafay bunuugtii iyo maalgelintii baa hadda aasaas ku socda waxaa runtii iyadana muhiim ahayd kaalintii bangiga dhexe ee soomaaliya ka qaatay oo uu bashiir ciise halka ka sheegay maxaa yeelay hay-adaha dhaqaalaha ee gaarka ama financialku ma horumari karaan haddaysan nidaam dowladeed helin hadda halka waxay ka sheegeen inay ammaano leeyihiin laakiin intaa kuma filna dadka dad dad baa mas-uulka ah rabo dowladdaa dadka mas-uulka ah haddaysan damaanad qaadin dowladdu oo laysan siinin bangigaas ammaanadiisa lamaba ogaan karo marka mar walba waxay bangiyada dib ugu dhaceen waxa weye dib u dhaca hay-adaheena dowladda ku jiray mar walba marka haddaan rabno inaan soo kabanno haddaan rabno nolosheenna inay aan wax ka bedelno haddaan rabno inaan la jaan qaadno bulshada caalamka waxaan u baahannahay shaqo wada socota oo shaqada publiga ah iyo midda privatka ah waa inay wada socdaan oo isla kobcayaan mid mid gaarkeed uga kobci karta male waxaana daliil u ah labaataneeyo sano bay xoog lahaayeen xawaaladuhu oo mararka qaarkood dadka ka shaqeeyaa ogey hadda ay ka lacag badnaan jireen haddana waa dhaqaaqi waaye bangiyada iyo wax amaahintu waxay soo baxday markii nidaamkii dowladnimada dalka uu dib usoo noqday marka inay wax wada socdaan yihiin cyclekaas waxay waxay muhiim tahay inuu qof kasta fahamsan yahay marka hadday saas tahay waxaa la rabaa qof walba kaalinta kan kale inuu qaato dadka privatekana waxaa la rabaa dowladnimada inay xoojiyaan dowladnimaduna waxaa la rabaa dadka dowladda ka shaqeeyan waxaa la rabaa inay privateka xoojiyaan